bismillahi alxamdulilahi rabi lcaalamiin wasala allahu ala sayidina maxamed wala alihi wasaxbihi wasalam ama bacdu shirkan jiraay maanta wuxuu ku saabsan yahay saddex arrimood mida koowaad beeshigsade ayaan ugu baaqayaa inay shir isugu timaado isku yimaadaan shirkaas oo ay uga tashanayaan saddex arrimood midda koowaad waa khilaaf burburiyey midnimadii beesha iyo wadajirkeedii horyaamiyeyna waxtarkeedii kaasoo ka galay dhinaca dhaqanka iyo dhinaca siyaasadda waana khilaafka ugu xun haddii ummaddu ay dhaqankeedu iskhilaafo burburkeedu wax la xisaabi kara ma noqonayo wax aad u weyn buu noqonayaa siyaasadduna waa sida oo kale marka si loo mideeyo dhaqanka iyo siyaasadda loona soo celiyo midnimadii iyo awooddii iyo waxtarkii beeshu ay lahayd ilaan ummadaan midaysanan ayaduna wax isma tari karto dad kalena wax ma tari karto ummad ay soomaaliya ka maarantana maaha waxaan codsanayaa marka u baaqayaa beeshu shirkaana inay isugu timaad wixii farsamo ah waa odayaasha dhaqanka iyo muxuu ahaa culimaa diinka iyo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiintu intaba way ka tashanayaan wixii farsamaha waa goonideeda laakiin shirkaa in la aqbalo oo dibad iyo gudaba dadka uu baaqaasi gaaro oo beesha ka tirsan ay si wanaagsan u taageeraan ayaan beesha ka codsanayaa qodobka labaadna waxaa weeye wadatashigaas kadib inay beesha waxay soo weydiiso xaaladda taariga meesha soomaaliya xaalkeeda uu marayo soomaaliya dib baa ku dhacay burbur aada u xoog badan baa gaaray arrinkoodii bay u jabtay ilaahay istaajiye ama kiciyo moogiin si ay u kacdana waa adag tahay sidaa darteed bal in laga tashado oo cilmi cilmi diiniga oo saxiixa iyo caqli saliima oo filiyow iyo muxuu ahaa maskax waaye araga oo xamaasad iyo ay ka maqan tahay nin jacayl iyo nin nacbaysi inay ka tashato ay kusoo noqon kartaa ilimka ilaahay kadib ilimka ilaahay kusoo noqon kartaa sidaa darteed waxaan leeyahay taasna waa arrin muhiima in arrimaha soomaaliya ay beesha wax iska weydiiso markay isu timaado qodobka saddexaad waa taageerada ama la shaqaynta xarakada al-shabaab waxaan leeyahay xarakada al-shabaabka taatanba beesha meel kasta ay joogto waa inay joojiso wada shaqaynteeda waa inaan waxba loo dhimin waxna lagu tarin xarakada al-shabaabba laniga aan galnay mid diiniya iyo mid caqliya iyo mid intaba awod ka baxeen dadkii way dileen say doonaan bay ula dhaqmeen si tuuganimay u laayeen si shareecada islaamka iyo caqliga saliimka ka baxsan bay u laayeen laga qanciyo markii yidhahda dadkii way qancin waayeen waa dad keligood xuquuq leh oon qof kale xuquuq ku ogolayn waa dad keligood garasho leh oon dad kale garasho u ogolayn waa dad keligood muslima oon dad kale muslim u ogolayn sidaa darteed annagu ma qaadan karno ka been ahaan arrinta aniga aragtidayda waa inaan ka tashanno in lala shaqayn karin lala shaqayn karin waa inaan wax iska weydiino inta ka horeysa waa in la joojiyo wada shaqayntooda oo aan lala shaqayn waxna aan loo dhimin meesha intaasaan ugu baaqayaa meel kasta ay joogtana waxaan ka rajaynayaa wixii wanaagana inay qaataan naseexaha iyo wixii qalaboo ka dhex muuqan karana iyaar baan ahay bini aadan baan ahay waxbaa iga khaldami kara waxaanan codsanayaa insha allahu midnimada ummadda sidii loo soo guud ahaan iyo gaar ahaanba in la iska kaashado ummadda soomaaliyeedna dhammaan waxaan ugu baaqayaa meel kastay joogaan inay midoobaan gacmahana isqabsadaan cadowgoodana sidii ay ugu hortegi lahaayeen ay muxuu ahaa ku midoobaan insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu